xildhibaan Cabduqaadir Cosoble Cali oo ah Gudoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda ee Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn uga hor yimid magacaabidii iyo xilka qaadistii Madaxweyne Farmaajo uu ku sameeyay xilka Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka. Xildhibaanka oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitter-ka, waxa uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay in uu xuso qodobbada dastuurka ama xeerarka garsoorka uu cuskaday xilka qaadistii lagu sameeyay garyaqaan Idle. Sidoo kale, waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ahayd in uu xuso xukuumadda inay dedejiso soo hordhigista baarlamaanka ee Guddiga Adeegga Garsoorka. Xildhibaanka ayaa sheegay in magacaabista uu sameeyay madaxweynaha ay ahayn mid uu tilmaamay, waxa uu u cuskaday xilka qaadista ama magacaabista Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, balse ay u egtahay ku tagrifal awoodeed iyo garsoorka oo noqday mid aan ka madax bannaanayn madaxweynaha.